Guurku waa mid ka mid ah sunaha suubanaha laga dhaxlay waana midka kaliya ee ka dambeeya taranka ummadda dunida saaran waxa uu kaalin ballaaran ka qaataa in bulshadu noqoto mid jiil cusub si joogto ahna u yeelata. Haddaba warbixintan waxaanu diiradda ku saari doonaa saamaynta guurka degdega ah uu ku yeesho waxbarashada gabdhaha. Macalin Abukar Siciid Xuseen iyo Suleymaan Daawud oo ka mid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Jowhar ayaa ka hadlay saamaynta guurka degdega ah uu ku yeesho waxbarashada gabdhaha.
gabadha ayadoo ku jirto ee, waxbarasho ay guur ay u dadegto run ahaantii waxaa imaan karto saameyn aada u ballaaran waxay yareen kartaa yoolkii ama hamigii waxbarashada ay ka lahayd Ee, waxaa kaloo imaan karo ee, in maxaan ku irahda waxbarashadii ee, gabadhii waxbarashada ay ka harto tusaalaha ugu fudud markaan soo qaato haddii gabadha ay tahay dugsiga dhexe ee, guur ay guursato gabadhaasi waa way ku adkaan doontaa si ay marxaladda ee, marxaladda waxbarashadii ay- ay- ay aga gudubto Ee, maxaa yeele gabadhi markay guursato ee, waxay noqonaysaa marwo ee, hooyay noqonaysaa oolaaday dhaleysaa marka caqabad fara badan ayaa ku imaan karto in ay waxbarashadeedii ay sii wadato marka marka laga fiiriyo guurka ee, gabadhu marka waxbarasho ay ku jirto waxaa ka imaan karto caqabadooyin aad iyo aad u fara badan caqabadahaasi waxaa ka mid ah in waxbarashadii ay iskaga harto gabi ahaan waxaa kaloo ka mid ah in mustaqbalkii ay yoolkii ama mustaqbalkii dheeraa ay waxbarashadii kusoo jirtay oo inuu halkaas uu ku baaba'o marka sidaa daraaddeed waa waa caqabad aada u weyn in a- gabadha markay waxbarasho ay ku jirto uu guurku asigo uurkii ay u siday ma dhigin karto markii ay gaadho ee, sa- sagaalkii bilood markii gabadhii ay u buuxsanto ama markii ay cunugii ay dhasho oo kale iskuulka ama jaamacadda way ka heraysaa markaas waxayna uga heraysaa sababo la xiriira waxbarashadii ma sii wadi karto mar walbana waxay taas ay u yeelaysaa imtixaankeeda sanadlaha ah ama imtixaanka ay gelayso midkaba oo ay ku baasi doonto in oo ku yeesho saameyn aad u ballaaran oo ku yeesho eh, imtixaankeeda Eh, mar walbana eh, dadka ay u fiirinaya ama maamulihii iskuulka ay u fiirinaya ay leeyihiin gabadhan sanadkan waa sidaanay noqotay oo xaamilo weeye waxaa loo fiirinaya dhibcaa loogu daraya intaasna waa bini aadamnimo ee ma ahan wax ayada ay shaqaysatay ma ahan marka gabadha waxaa wanaagsan in markii ay sa- dhammaysato iskuulka ay dhammaysato jaamacadda ay dhammaysato inay guursato ama ugu yaraan iskuulka markii ay dhammaysato caqligeeda u kala go-o ayna caqli ay ku maamusho gurigeeda iyo caqli ay ku maamusho ay ku kala ilaaliso waalidiinteeda iyo ninkeeda ay ku kala ilaaliso inay markaa gabadha ay leedahay caqliga ay leedahay ayadaana kala dabri karto oo hagaajin karto wax walba toosiin karto guurka degdega ah